waa hagaag dhegaysta weli ergo ayaad naga maqlaysaa oo aad ka dhagaysan karto mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka qaar ee soomaaliya f m-yada ayay nagala socon karaan inta heli karta adeega internetkana waxa ay naga dhagaysan karaan radio ergo o r g iyo baraha bulshada waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan cudurka jadeecada oo kusii fidayo magaalada muqdisho balse markan saameynta gudniinka fircooniga ayaa weli ka jirta soomaaliya iyada oo waalidiin badan aysan gaarin wacyigelinta lagu yareynayo ama lagaga hortagayo gudniinka fircooniga inkastoo wacyigelintu ay ka socoto magaalooyinka haddana tuulooyinka deegaanada miyiga iyo xeryaha lagu barakacay ma helaan wax wacyigelin ah oo arintaasi la xiriirta dhulalka miyiga ee ka fog magaalooyinka waxaa weli aada looga isticmaalaa ama ka jira sancada gabowda ee gudniinka fircooniga waxyeeladaasi gabdhaha marka ay yaryihiin waxa ay ku keentaa dhibaatooyin ay ka mid tahay dhiigbax keeni kara dhimasho iyo in ay naxdin iyo argagax ka qaado sancadaasi sidoo kale waxa uu gudniinku ku yeeshaa saameyn dambe oo nolosheeda ah haddaba iyadoo arintaasi ay jirto maantay magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeynayaa tababar ku saabsan sida ay warbaahintu u tabin karto wararka ama dhacdooyinka la xiriira gudniinka fircooniga waxaana soo qabanqaabisay ifraax axmed oo ka shaqeysa arrimaha bulshada fawsiye cumar barre oo ka tirsan raadiyo ergo ayaa arintaasi marka hore ka wareysatay ifraax axmed